dooxada daroor ee gobolka bari ee maamul goboleedka puntland ayaa waxaa ka bilowday sahan ama baaritaan ku saabsan batroolka iyo macdanaha dhulkaasi ku jira kaasoo ay wado shirkad ka socota dalka kanada hore ayaa waxaa loo hadalhayay soo saarista batrool la sheego inuu ku jiro dooxada kale ee nugaaleed kaasoo hadda u muuqda mid busii dhacaya wariyaha b b c da axmed kismaayo ayaa arrimahaasi walaysi kala yeeshay wasiirka macdanta iyo batroolka ee maamul goboleedka puntland xasan cismaan aloore wuxuuna weydiiyey marka hore waxa uu ku saabsan yahay baaritaanka hadda ka bilowday gobolka bari gaar ahaana dooxada daroor
tan dooxadan daroor waxaa laga baarayaa shidaal laakiin marka hore intaan riigu imaan waxaa la hubiyaa in meesha tan shidaal ku jiro qiyaastii allahu yaclam waxa ku jira laakiin qiyaastii waxaa la heli karaa in lagu dhiiqado in riig la keeno markii la akriyo macluumaadka meeshaas ka soo baxay markaa muddo sagaal bilooda ayay masaaxo gaaraysa laba kun iyo lix boqol oo square kilomitr waxay ka raadin doontaa macluumaad marka hawshaas sidaas ayaa kambanigaas subcontractiga ay soo siisay kambaniga weyn oo african oil ay ku soo degeen dhanka kale haddaanu leexdo dooxada nugaal iyadu hadda uma baahna macluumaad in laga raadiyo horay ayaa macluumaad sharaa'id badan uga raadiyeen shirkadda african oilna macluumaadkaa waa heshay dabeedna lix bilood ka hor muddo lix bilood gaaraysa baan ula jeedaa ayay waxay geysay laabab macluumaadkaas waxay u sheegeen in qiyaastii ay ku jiraan oil isla markaasna riig la gelin karo ee macluumaadda baan loo baahnayn iyadana bisha agost ayaa riigagu imaanayaan markaasna riigagaa la mudayaa marka sidaasay ku kala gedisan yihiin haddii marka dooxada nugaaleed in batrool ku jiro ay caddahay oo macluumaadka ay saas sheegayaan maxaa iyo riigi loo keeni waayey oo batroolkaas dibadda loo keeni waayey inta meel cusub oo hadda aan la hubin wax ku jira qarash iyo hawlkaa loo lognayo su-aal fiican weeye markii horeba shirkadda tanu waxaan contract kula galnay dooxada nugaal iyo dooxada dharoor inay ka baadho shidaal contractiga marar badan baan xusay isku waqti weeye isku waqti wayna dhammaanayaan iyadoo nugaalna la baarayo baa tanna la baari karaa isku waqtigaasaa la isku soo aadin karaa haddii aysan tan oo weliba kasii dambaysa nugaal oo iyada macluumaadka hadda laga raadinayo ee dib loo dhigo contractigaasi wuu ka dhammaaday khasaaraana ugu jira dharoor haddaan ilaa iyo hadda wax macluumaada laga haynin dhulka puntland waa dhul ballaaran maxaa lagu doortay oo hadda iyadoo loogu dhiirday waxaa loogu dhiiraday intaan dhulka marka horeba macluumaadka hadda laga bilaabayo hanti badan baa ku baxaysa dhulku marka waa kala gedisan yahay dhulka muxuu ahayto marka hore lagu soo dhiirado inuu oil leeyahay waxa weeyaan geological theoryga iyo qaabku uu yahay hadda dhulka qaarna wuxuu hoostigareeyaa shidaalka ayuu martigeliyaa dhulka ilaahay qaarna macdanta marka dooxada nugaal iyo dooxada dharoor waa isku mid geological theory waxa weeyaan isku il weeye dooxada nugaal iyo dooxada dharoor waa mataanaa la yidhaahdaa dhulalka kaleeto oo soomaaliya ama puntlandna qofka oyal qodanaya labadaanbu marka hore ku dhegaya dooxada marka nugaal haddaan soo noqono haddii aad tiri macluumaadkeedii waa la hayaa in waqti laga bilaabo ayay ahayd maxaa dib u dhigay in hawsheedii la bilaabo dooxada nugaal mar horaa la bilaabi lahaa waxaa dib u dhigay waxaa waxyeelooyin badan nooga timid arrimo markaas lagu baqagelinayo ama lagu hor istaagayo meelo kaleeto oo ay ka mid yihiin dad ajnabi ah oo xataan soomaali ahayn xukuumadda iyada federaalka iyo annaga oo meelo muxuu ahayto isku khilaafay sida sharcigii malindi prime ministerkii hore sameeyey markaa shirkaddu ma soo dhiiranka maalgelinta ma hanti badan weeye meel markaas muxuu khilaaf ka taagan yahay inay bilowdo waxaa kaloo intaas soo raaca degaanka dadka degan nabadgelyadoodu haddaysan sugnayn ama qaarkood loo arko inaysan raalli ka ahayn waxa kanoo nabadgelyada ay ay biinayaan shirkadu kuma soo dhiiran kadho maxaa yeelay siduu batroolku uu muxuu ahay wax u gubo ayaa hadalkiisa iyo yabaqu u gubaa markaa shirkaddu waxay doonaysaa meel nabadgelyo leh oo sugan oo aan khilaaf ka jirin inay wax ka bilowdo marka dibudhacaas waxaa nagu keenay waxyaabahaas tirada badan oo aan xusay marka hadalkaagaas xasan ma loo qaadan karaa in ammaankii gobolka aad mas-uuliyaddiisii ku fillaan weyseen taasina marka ay keentay in shirkadii ay baaritaanka shidaalka iyo heshiiskeedan la gashay dib uga noqoto meelaha wax laga baarayo marka shirkadu soo degto waa ku khasbannahay boqolkiiba boqol inaan iyada ammaankeeda sugno ilaahay baa muxuu hayta ammaanka ummadda haya laakiin annaga wixii awoodaya waa duldhigaynaa waa ku khasbannahay wax soo saarkaas inaan ka faa'iidaysano oo muxuu ahayto nabadgelyada boqolkiiba boqol noqoto xasan haddii aan ku weydiyo arrin kale cabasho badan baa soo baxday dad badan waxay sheegayaan oo qabaa'ilka iyo dadka deegaanada degan u badan in aynan isu dheelitirnayn ka faa'iidaysiga ama fursad siinta beelaha puntland in uu jiro shabursi fursadaha shaqo iyo adeegyada iyo hawsha ku saabsan baaritaanka shidaalka runtii arrinkan waa arrin wasaaradda u yaal iyo xukuumadda beel sad bursan kadha meesha kuma jido dadkoo dhan baa u siman waxaan laakiin waxaa jira markii seedka la dego beesha meeshaas degan wax tiro badan oo beelaha fog aysan heli karin ayay si gaara u helayaan maxaa yeelay dadkii baa meesha ku nool isla markaas kambanigu wuxuu mar kasta jecel yahay meeshuu degan yahay beesha degan inuu samafal badan wax u fududeeyo ama ama ama mid muxuu ahayto development oo deeqa ha noqoto laakiin midda qarashka ku jidha oo aan isla saxiixayno oo cost recoveryga oo kambaniga iyo wasaaraddu ay wada fiirin doonaan waxaanu jecelnahay inaanu saamiyadeeda ama waxtarka ka soo baxaya beelahoo dhan ay wada gaadho wixii markaan laga qaldamana taa loo saburo waa fayskii hore maaha waxaan markay soo baxaan bay dadka wada deeqayaan xasan cismaan alloore oo u waramaya axmed kismaayo